toddobiyo labaatankii bishii sebteembar labada kun iyo sagaalka nasteexa maxamed xasan waxay soo wacday ehelkeeda waxayna u sheegtay in iyada iyo wiilka ay dhashay habaryarteed ay habeenkaasi ka baxayaan xeebaha dalka liibiya iyagoo ku sii jeeda yurub waxay raacayeen mid ka mida doonyaha ugu nugul marka ay noqoto safarka badda hase yeeshee ku dhowaad boqolkii qof ee la socday doontaasi waxaa u muuqday oo keliya yurub nasteexa hooyadeed maka maxamuud cali ayaa iga warantay markii isugu dambaysay iyada iyo gabadheeda markaas waxay wada hadleen islaan joogto america oo wiilka wiilaan habaryar u ahaa gabadh doonta la saaran wiilkaasaan habaryarta u ahay dhashay oo nuur maxamed maxamuud la yidhaaho ay wada hadleen aniga weliba hadda markay badda ay gelaayeen islama hadleen aniga iyada sababtay tahay anna waa xanuunsanay barakacna waa ku jirnay xaaladeyda caadi ma ahayn marka laakiin laa wax ka darnaab iyo soo socdo gabartaan wey rabaa aniguna tadriibka iyo badda gelitaankeeda iyo sidaan uga welwelay marka waxaan imaanaya haddaad badda gelayso gaala alla idin fuday laakiin markaad ka tilaabto meeshaad u socota inaad tagtiin un ila soo hadal baddan gelaa hooya haydeen sababtayta intaad sii maqan tahay anna waa taagnaha taagnaantan xamili ma karo waa xanuunsana waa ogtahay wax yar dib iyo celi marka sababta ay ku go-aansatay waxaa ku kalifay inay safarkaa halistaa gasho liibiya tegto yurub ay sidaas baan ku gelayaa dhahda ma dad unbay ku dayanaysay iyo maxaanku raha rabitaanka yurub mise arrimo kalea jirin bal sheekadaa wax yar ifaafaahay horta soomaaliya waxaa ka jira isu sheegi mayno waa wada ognahay gabadhaas gabar waxbaratay aheyd jaamacaday dhigahaysay weliba waktiyaasha ugu dambeeyo macnaha sanad camal waxsaas ama sanad bad u dhiman tahay ay ku jirtay waxaa tahriibay inta ay wax la barahaysay aawa tahriibeen ooyo hebelaa tahriib hebelaa baxay hebelaa baxa waa geli waa geli markii arrimahaas tiraan eri iska dhaaf ooyo tahriib ma rabne iga dhaaf tahriib waa waa dhibaato badan adna gabaraata wiil matiidi anoo leh macalinka iyadu xisada uu dhigayo laakiin macalin aanan ogeyn magacigiisa aanan aqaanin aa tahriibay ilmo jaamacadda dhameeyo iyada dhexay u aheeda dhameeyana baxeen waxaasoo dhan markay dhaceen laablakacan caadiheenaa gabadhi ku dhacay sibay u madluuntay waxaan ku leeyahay inay meel iska fadhiisato oy tiraaho aniga hooyooy waa baxaa anaa ilmaha anigaasaana anaa kana ilmahay agoon waayo dhibaatadana ku jirnaa hooyo aan waa naga ka saara haddii alla yidhaah hooyo kan hooyo kaas hooyo kaas marka dambe waxaan eri bis iska bax waa kugu ducay horena waa kugu ducay gadaalna waa kugu ducay cunug fariiday ahayd saasay ku baxday gabadhaas in ka badan afar iyo toban sano kadib nasteexa iyo dadkii la saarnaa doontaasi lama hayo jaan iyo cirib meel ay dhigeen sida loo sheegay eheladeedana doontaasi waxay ka mid ahayd saddex dooniyad oo xilligaasi badda galay lana waayey inkastoo dadkii la socday aysan soo hadlin haddana waalidka iyo ehelada dadka saarnaa waxa ilaa haatan ku joogaan rajo ah qof aadan xaqiijinin geeridiisa lagama quusto maka maxamuud cali horta waxba ma aaminsano waxaynan ku aaminsanayn afar iyo toban sano ruux maqan oo bad galay dadka qaaraa ku rajaxmeeyahayole bad haddii qof gashay oo la waayo iska daa badday ku dhimatay qaarna waxay ku leeyihiin badda wixii ku dhintay meyd hadduu yahana waa la arkaa haddii wax macnaha doonta hadday qaraqantay waxna waa kasoo baxayaan ama calaqali waa un la arkaana dadaa ku leh marka horta waa la arkaadaasaan aaminsanahay anigu sababtay tahay octoobar bishaas bisha sagaalade anaka labaatan iyo todobadeeda ilmahana baxeen doontaas waa la waayey oktoobar gudaheeda hal lama sitamaano isku xigta lama doomoodoo kaleetood oo hadda dadkooda aanan xafidsanayn aa ka daba baxda lamadaas doomoodna waa la waayey marka saddexdaas doomood caalamka waa laga maqla meel aan laga maqlan saddexdaas doomoodoo baxdoo la waayey ma jirto haddana meel lagu ogyaha ma jirto stays marka waxaan sameyno ma naqaan ilaahay baa wax noo og rajada ku jirta maka maxamuud cali waxaa mid lamid ah qabta nuurto maxamed maxamuud oo wiilkeeda cabdulqaadir maxamuud ay doontaasi wada saarnaayeen nasteexa maxamed xasan wuxuu rooyay aniga waan soo baxay waa kaa soo dhuuntay liibiyaan la joogaa gabadhaas hadda walaashay ku sheegay gabadha ilma atiyaan ilmadeeranahay oo gabadha kale kuu sheegtay ayuu gabadhaasaana israaceena mar dhawaana nala qaadaa lacag ii soo dir waxaan isku dayay inaan soo celiyo wuxuu ri meel aan ku laaban karo ma jirto inaan baxaana iga go-anooyo caawaana la qaado igu dhahay kadibna hadalkiis dambo nolol iyo geeri midna ma helin saddex doodmooday ahaayeena laygu dhahay saddexdaas doodmood nolol iyo geeri wax lagu sheega ma jiraana laygu dhaha ma garad badday galeen aa laygu dhahay laakiin magshuur anigu ma caddayn karo mar kasta qalbigaa nagala hadlaynaya waxaa laleeyahay dad baa la gataa oo lagu shaqaystaa oo lugaha ka xiran oo waxba laguu sheegaa adiga waxaa waaye walaaca hooye kan uga xanuun badan ayaa i qabtay maxaa idin rajo geliyey oo marka muddada intaas la eg aad aad aad ku soo gaarteen waxaa iigu yaab badneeda nin asugoo soddon sano jira dhumay wiil nin oo dhalo oo lixdan sano lixdan iyo saddex jiro oo raadinaya aan maqlay markaasaa iri ma waxaa la raadinaya nin sagaashan iyo saddex sano jiro adnama wiilkaagiyoo afar iyo shan iyo toban sano hadda kaa maqan aadan raadinaynin maxaa kaa qaldan maka maxamuud cali iyo nuurto maxamed maxamuud waxay la xiriireen warbaahino kala duwan si ay u baafiyaan carruurta ka maqan ayna wax un war ah uga helaan hase yeeshee mukhallasiin laga yaabo inay dhibaatooyinka haysta ka daawadeen warbaahinta ayaa la soo xiriiray nuurto maxamed maxamuud iyaga oo geliyey rajo cusub balse khayaana ay ku hoos duugan tahay ujeeddadooduna ay tahay inay ka faa'iidaystaan dhibaatadeeda dad badanaa ila soo hadlay xagta kuwa been ii sheegay waa wareeray oo oo badda dhexdeeray wax ka dhisaan oo san waa la yaqaana adig dad iska ungurdoon waa taqaanaa owla badan aa lii gelshay marka waxaa islaa haddii meel lagugu sheegay aad tiraahdo dadkaas been ii sheegaa inuu meesha ku jira caweymaal haddan usii qabe ma garatay marka ma dad baa lacaga idinkaga qaatay waan soo raadin wallaahi aniga laba kunoo lacagaha iga baxday aagaa ii oysay waxay tiri intay taalla wiilkayga laba bilood io aan haystaa maxaa la yidhahdaa labaatan maalmood marka ninkaasaa ii soo baxshay badda dhexdeed ay ku jiraan wiilkaaga waa la yaqaanaa wiil saas u yaallo waay maybe dad i yaqaanay ahaayeen waxay tilmaameen dabeecadihiis waxaa wax walba lay tilmaamay markaasay tiri shilin lagaama rabay ninkii ii soo bixiyaan kugu xiraa war maya ninka noo dhexeey oo ii xiriiri ninkii wuxuu naagto ahbinaa dad ha iisoo dirin kuma diino ilan waa show lay dhigaayo adig ani wey lacagta laba kun aan bixiy waxaan wax shuradin ku xiraan ma lahan tahay jas haddii uu ila hadla cunug oo meel alle meeshaad joogteen baasabaro leh anaa imaanayo wax walba waxa waa iimanaa sacdaa maalinka iga qaadeen taleefanka iga dansadeen baaritaan aan ku sameeyey wixii aan ku sameeyey xamar dad ila joogayba naqdeen ma garatay goor may ahayd arrintani ku qabsatay waa hadda sanadkan gudihiisa waaya saddex bilood ka hor waaya shan bilood ka hor waaya maa saddex bilood ka hor waaya marka yaa yaa yaa igu soo xiraa tiri marka hore waxaa igu soo naaga marka dad gaariso jooga ila hadlaayeen oo ninka dadka raraan ba qaraabana ay dhahayaan oo saan aan ay dhahayaan marka beenay ahayd waa wax mataqaana ma ilaahayna iga qaadi rabay anigina aadaanba ugu jilcayoo naagta sida ay ooys aniga aamusana waxaan leehay war wixii qadarhu waa dhacayna walaalay aamus wiilkayga intaasoo iga maqnaa intaasoo sanoo mahaas ku haystay kaasaa kuwaas saddex beecay mareen waa oyha haddee tiraahda waa yaabe qofkaanaa nafa ku jirta in badanaan aamusaas alla baayoy aamus alla u noqo alla u noqo aan la iidiya wacdinaa magarad marka iyada miyaa taqaana hore miyaa u taqaana yaa kugu soo xir intaan ka aqaanaa waxay leedahay wiilkaasaan helay ani waa lay kaa sheegay ad adna baafinta layga arkeen marka halkaasay igala xiriirtay adiga yaanan ku daalinin waa gacantayda ka bixi rabay ilmaha waa lama qof bisay la ogaadasa waxaa kaale aniga haddaan waaye laba kun cabduqaadiraa iga maqan aa ka baawar weyn laba kun waxay ila taha male kaasanka ah aan mataqan aan sabarsiina aanan haysan waxay iga dhunta laba kun oo layga dhacaa noqotee dhiiba waa hoyo waay waa geli waay waa taagnaan waay marka booliiska ma u sheegtay oo ma laga daba tegey booliiskee may telefoonkooda miyaad siinin booliiska ciidamada amniga waxay igu sameeyeen aniga akoon kuma shubin lacagta taleefon aan ku shuba taleefonka waa iska tuureen hadda walaada shirkadaha dhan waa isu marnay xataa wiilal qaraabalayola ka shaqaynaya waxaa haddii way wada densheen saddex taleefon hadday soo daaraan ee wax kusoo dhan xataa qabayna ah heegan loo ahay wax dambe kuma soo ridanin waa la iska tuuray tiina xiriirisoo naagta eeday iyo ninka igaarkaygaa badda ka shaqeeya dhahayay iyo taleefonka lacagta kusoo shubalay dhahay kulligoor waa la wada demiye ma garate maryan yaasiin xaaji yuusuf waa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta waxay sheegtay inay ka warhayaan magafayaasha weli soo wacaya waalidka aan ogeyn carruurtooda meel ay ku dambeeyeen haa marar badan marar badan ayaan aragnay dad oo maxaan laahaa ku dhintay tahriibkii laakiinse qolooyinkan magafayaasha weli kheerihii lacag ka qaadanayaan adi qof soomaali oo weli gacanta magafa ku jiro ayaa waxaa laga yaabaa in la jir dilo ama ama la dhaho waa aan ku dilaynaa ee reerkan wa waxaa dhahdaa wiilkiina anaa soo arkay meeshaas iyo meeshaasuu joogaa anaa soo arkay u dhaaro qofka in lagu khasbaa laga yaabaa dad soomaaliya hataa isticmaalaan kadibna lasoo ogaado marka waxaa lagu soo ogaan karaa qofkii inuu dhintay qof duunta la saarnaa ama qof guriga magafo markay joogeen ogaa inuu dhintay yaa oo wax ka duubay qofkii marka hadduu ama tripoli imaado safaaradda inuu u sheego ama markuu yurub tago dhaho maxaa la dhahaa gaar ahaan wadamada yurub markay galaan ama lampedusa camal oo aan mar hore ka shaqeeyay marka talyaaniga markaan ku noolaa dadka interviewga ka qaadaan waxay dhahaan meeqo qof ayaa magafaha gurigiisa koowaad kula jira kii labaad meeqo doonta meeqa meeqofa isla soo raacdeen interviewyadaasaa laga helaa marka hadda waxaan waxaan rabnaa xafiis ahaan inaan wada shaqaynta aan xoojino especially dadka n g o-yada iyo iyo gaar ahaan dowladda talyaaniga saan aan maxaa la dhahaa haddii dadkii dhintay oo adiga qof maxaa la dhahaa la helo dad soomaali oo u dhaaranayo kitaab gacanta u saarayo o dhahayo qofka waa dhintay nambaradaas inaan dadkii marka dhintay aan aan documentation aan kasoo shaqeyno oo reerihii aan markaasayto aan usoo sheegno waayo dadkan oo magafayaasha ama noolaaw ama ha noolaanin reerka inay lacag ka cunaan ay rabaan waxayna og yihiin soomaalida hadda hadalaa jirtada ay ku wacaan waxay leeyihiin shan iyo toban soomaali hadduu mid oo maxaa la dhahaa magafo soo qabto uu rabi mid kale inuu ka gado wuxuu leeyahay shan iyo toban geelaan soo helay waa waa waa dad qiimo waa waxaa leeyahay geelka xagga hore waxaa mogtahay qiimuu ka leeyahay marka waxay ogyihiin soomaalida meel kasta ay joogaan haddii la weydiiyo shan kun inay keenayaan taasina horta waxaa waay maasha allah arrin oo umadeena waa waa gargaarka aada u fiican yahay reerka waa loo gargaaraa laakiin mararka qaarkood videoyaasha qaarkood hataa oo whatsappka iyo markino qofka waxaa laga yaabaa inuu ama dhintay ama video hore inuu yahay adiga ilaa iyo saddex mar ayaan soo xaqiijinay qolooyin oo european union kale oo frontex la yiraahdo meelahaas ka shaqeeyo ayaan videohii u dira waxay dhaheen videohan waa waa waa lix bil ka hor wax wax cusub maahan marka waxyaabahaas waa jira maryan yaasiin xaaji yuusuf ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya ee muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta waxay sheegtay in kasakow dhibaatooyinka dadka tahriibaya ay kala kulmaan safarada dhulka iyo badda iyo xabsiyada ay lahaystayaasha ugu yihiin dadka ka ganacsada tahriibka ee loo yaqaano magafayaasha inay weli jiraan dad kusii qulqulaya jidadka tahriibka bilihii ugu dambeeyey gaar ahaan bishii oktoobar waxaa batay dadkii oo muwaadiniinta soomaaliga soomaaliyeed oo dad dalka ka tahriibayo waxaa lagu qiyaasaa waana nambaro oo aan i o m iyo hay-ada socdaalka iyo jinsiyadaha kasoo qaadanay ilaa iyo adiga shan iyo toban kun oo qof oo soomaaliya inay dalka ka tahriibtay haddii oo loo laisku fiiriyo numberkan iyo numberka september waxaa waxaa waxaa waxaa aada u badan numberkan octoober soomaalida hadda haddaan fiirino tahriibaysa dhalinyara ugu badan inkastoo sanadihii ugu dambeeyey aan arrin aada u oo xun ay dhacayso oo caruurtii tahriibayso da-adii dadka tahriibaya ayaa sii yaraanay caruur keligeeda hataa tahriibayso adig markii hore caruurta markasta waxaa la socon jira qof reerka ah ama qof ehel ah laakiin hadda waxaa arkay wiilo yaro afar iyo toban sano jiro oo keligood tahriigayaan dowladda soomaaliya iyo hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m waxay sanadihii ugu dambeeyey ka shaqaynayeen inay dalka dib ugu soo celiyaan dadka soomaalida ah ee doonaya inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo ku dhibaataysan waddamo kala duwan oo ay ku jiraan libiya suudaan iyo yemen hooyo nuurta maxamed maxamuud waxay soomaalida iyo dadka kale ugu baaqday inay caawiyaan waalidiinta dhibaataysan ee doonaya inay war sugan ka helaan carruurtooda badda ku maqan waxaan caalanka u sheegayaa wiilkayga iyo inti islaan oo maqanba inta dhiig soomaaliyeed dhiig islaamnimo ay ku jirto in arintaas la baahiyo adduunka lagu baahiyo alxamdulilaahi mataqaana nala caawiyo aniga kaliya ma xanuunka waa layla qabaa qofki cuu qofkeedi ama horteeda ay ku dhimatay ama ay ku qaraxday ama wax ku noqota way sabartaa laakiin hadi wallahi badda way ii muuqataa haddaan ujeedana waa ka jeestaa ma garad doominka badda haddaan arka waa ka jeestaa marka adduunka waxaan weydiisana oon islaamka weydiisana oon wariyaasha weydiisana oo aqoonyanada weydiisana in si alla inta soomaalinima ku dhahanta dadkaas ay mataqaanaa u weerar tagaan oo adduunka wixii nooga xayiran kaliga kaliya maane adduunka waxyaa dadka ku xaniban oo ku dhibaataysa in loo gurmado qofka cod ugu gurmin karta qofka meel tegi karta wax soo ogaan karta qof walba ilaahayna waa ka abaalmariha annaguna alxamdulilah si islaamnimaa usoo garab istaagi doonaa insha allah haddaa nafta nagu jirto fariintaasi la mid ah waxaa diraysa maka maxamuud cali oo gabadheeda nasteexa maxamed xasan ay ka mid tahay muhaajiriinta lala yahay in ka badan afar iyo toban sano ruuxii dhinta oo oo oo kaa dhinta waa laga sabray kii noolna waa sheensanaysaa laakiin labadaba ma haysano meel dhexda aan taagannahay waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qoftii arrintaas wax uun ka og ay wax nala qabataan kakabar aan ka codsahayaa adduunweynaha mas-uuliyiinta soomaalidu waxay mar kale ka digeen halista tahriibka haddii ay noqon lahayd dhulka lasii marayo iyo badaha laga tallaabayaba dhegaystayaal qayb labaad oo ka mid ah warbixintan tahriibka waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista inta ka horraysana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo